bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeysaan qodobada wararka dalsan duurnimada wanaagsan waxaa kamid ah
maxkamadda gobolka banaadir oo maan- oo maantay xukunno culus ku riday soddon iyo lix ajaanib ah oo si sharci darra uga kalluumaysanayay xeebaha soomaaliya ciidanka xoogga ah iyo kuwa deegaanka howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ka sameeyay deegaano hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduud maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday ninkii daacish u qaabilsanayay cabsigelinta ganacsatada suuqa bakaaraha ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maanta magacaabay guddiga qabanqaabada xuska maalmaha xurriyadda
ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo lagu soo tababaray dalka talyaaniga oo maantay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho madaxa howlgalka admisay saraakiil kale oo booqday ciidankii dhowaan al-shabaab ay ku weerareen saldhigga degmada buulamarere ee shabeellaha hoose webiga shabeelle oo mar kale fatahaado cusub ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka dibadda waxaa ugu waaweyn
kenya oo albaabada isugu dhufatay safaaraddii ay ku lahayd caasimadda suudaan xilli ay sii xoogeysteen dagaalada ka socda dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa lixda bisha lixaad sanada intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayay warka dowr haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta waxay xukun oo culus ay ku riday ragga jaanib ah oo si sharci darra u kaluumeysanayay xeebaha soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir oo maalmihii lasoo dhaaftay waday dhageysiga dacwadda loo heysto soddon iyo lixda sane oo ajaanib ah ayaa maanta xukunaada ku riday raggaas ajaanibta ah oo si sharci darra u kaluumeysanayay xeebaha soomaaliya ajaanibtan ah, ku xiran magaalada muqdisho ayaa waxay ah, si sharci darra u kaluumeysanaya xeebaha dalka iyagoona gacanta lagu soo dhigay maxkamadda gobolka banaadir ayaa raggan ku xukuntay inay bixiyaan mm, midkiiba lacag dhan koow iyo toban kun oo doolar iyo sidoo kale soddon kun oo doolar oo u dhiganta magdhow kalluunkii ay soomaaliya ka qaateen gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu kiiska waa qaabka ay u dhacday maxkamadeynta ragga ajaanibta ah ee si sharci darra u kaluumaysanaya gudaha soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobada boqoliyo todobo faqri boqoliyo todobo dastuurka kumeelgaarka fakradiisa saddexaad qodobka siddeetan iyo afar xaraf siddeetan iyo afar qodob fakradiisa koowaad xarafkiisa e boqol labaatan iyo kow ee fakrada koowaad xarafkiisa da ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedeysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin ee ah soddon iyo lixda eedeysanay kow ku heshay eedda loo haysto ee ku xusan qodobada sare ku xusan waxayna ku xukuntay midkiiba lacag ganaaxa oo dhan laba boqol sagaashan iyo toddoba milyan oo shilin soomaaliya una dhiganta kow iyo toban kun oo doolarka maraykanka wadarta ganaaxaas lix iyo tobanka eedeysana haddii laysku darana ay gaarayso saddex boqol sagaashan iyo lix kun oo doolar labo maxkamaddu waxay soddon iyo si- lixda eedeysane ku xukuntay soddon kun oo doolar oo migdhow ah kalluunka ay ka qaateen xeebaha soomaaliya ee laga qaaday dekada boosaaso taariikhdu markay ahayd sagaaliy labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun labaiyo labaatanka laguna dejiyey dekada salaala ee dalka cumaan saddex maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah bulujistaan labaatan iyo arsalaan iiraan iyo dhammaan qalabka kalluumaysi ee dul saaran labadaas doomood sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay qarashka kalluunka saaran la- kalluunkii saarnaa labadaas dowmood ee laga soo jilaabtay aagga dhaqaalaha gaarka ah ah ayna iibisay maxkamadda gobolka banaadir kaas oo ahaa labaatan iyo afar kun sideed boqol iyo konton tan laguna geday qiimaha dhan eber dhibic afar kiiladiiba noqotayna sagaal kun sagaal boqol iyo afartan doolar oo laga jaraayo kharashka labada turjumaan oo dhan lix boqol iyo konton doolar xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaa ku siman inta sharciga uu tilmaamay xukunkan waxaa la gaara maanta oo taariikhdu tahay lixda bisha lixaad laba kun saddex iyo labaatanka wabilaahi towfiiq
si kastaba ahaatee maxkamadda gobolka banaadir ayaa hore waxaa ay shirkadaha kalluumeysiga ay ugu wareejisay kalluunkii farabadnaa ee raggan shar- maxkamadda ay maanta xukun ku ridaysay sharci darra u kalluumeysanayay ay ah, ka wadeen jariifka iyadoona dhowr jeer hore sidaan oo kale maxkamadda gobolka banaadir ay xukun ugu riday rag ajaanibi ah oo shi sharci darra kalluumeysi waday
dhanka kalena ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada galcad ee gobolka galguduud wariyaheena salaaman cabdaala ka waramaya
ciidanka kumaan tooska xoogka dalka soomaaliya ee danab iyo ciidanka korkor ayaa howlgal ka dhan ah al-shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada galcad ee gobolka galgaduud halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in dowladda si gaar ah looga fuliy in howlgalka si gaar ah looga fuliyey deegaanada kale ah ceelhareeri iyo meexaan hoostaga degmada kalcad ee gobolka galgaduud waxa ay intaasi kusii dareen ho- hadalkooda saraakiisha in ujeedka howlgalka u ahaa in ay ka jawaabaan weerarkii al-shabaab ay dhowaan ku qaadeen deegaanka masagowa oo hoos yimaada degmada ceeldheer halkaasi oo dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ilaa iyo inta laga saarayo degmooyinka iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka galgaduud sida ceelbuur ceelhareeri wax- wabxo iyo deegaanada kale ee gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya galgaduud ayaana ku waramaya in halkaasi ay ka socdaan howlgallo xoogan iyo diyaargarowga wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab si looga saaro degmooyinka ay weli gacanta ay ku hayaan howlgalkan ayaa ay ciidamada kumaan tooska xoogga dalka soomaaliya ee danab iyo ciidamada korkor ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada kalcad ayaa kusoo aadaya xili ay istaageen howlgaladii ka dhanka ah al-shabaab walow madaxda sare ee dowladda soomaaliya ay sheegeen inay howlgalladaasi dib u bilaaban doonaan
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay xukun ku riday nin la sheegay inuu daacish u qaabilsanaa cabsigelinta ganacsada suuqa bakaaraha cabdiwaxiid cabdulaahi ayaa warkan faahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah waxa ay ku riday warsame cabdi xasan aadan oo daacish u qaabilsanaa ganacsatada suuqa bakaaraha ee lacagaha ay ka rabaan muuqaal ay duubtay kaamirada c c t v oo ay maxkamaddu baahisay ayaa la arkayay nin madaxa ilaa iyo afka u duuban bistoolad kala soo baxaya bac uu watay kadibna dhowr xabadoo ku ridaya tukaamo iyo dadkii ka ganacsanayay bishii oktoobar ee sanadkii hore ayay ciidamada amniga gacanta ku dhigeen sida maxkamadda laga sheegay
lacag zaka laga rabay oo diiday buu baqaarkiisii tusay koriga tusay marka si ahaan si guud baan ayaan u calaamaystay macnaha wadada marayso hormarayso bas adii maalinka dambe meeshaan ku laabtay waa subaxi dambe aan soo aaday adii dukaanka xir baan ku eri dhowr xab baan ku riday barta bulaxa afgoy hadda bulaxa iyo xamar waa shan boqol kismaayo bulaxa waa lix boqol aan anugu labaatan jir wixii ka dambeeyey adugu ilaa to- dhowr iyo toban sano miyaan geel iyo lo aan raaci jiray waa waa waa dhulba dhul badan aan la mari jiray mar aan lugtayda keligay aan hay iyo mar aan xoolo wada waxaasoo dhan dhulkan ku waqooyi bari kenya keli kashanaakaas daaqa xoolo daaqa meeshii hortayda dolo dhinaca luuq dhinaca mandheero agteeda suufka meelahaas Mm, wax noocaas qadkan wax yar waa bitoobkan wax yar aan ka helhelay Mhm. maanu macnaha aan u jeedo ma ahayn xataa shaksi qofkan wuxuu wada iyo wuxuu saarahaya iyo qaabku wax u wada meeshuu ka duul khodab iyo muxaadaraad uu leeyahay abubakar baqdaadi waa waa dhadhegaysta kufri iyaguba waa dhihi jireen waxaan ku idhi daarta shacab laguma qiimeeyo magac horey lahaan jirtayna laguma qiimeeyo waxaa lagu qiimeeya xaakimka ka taliya madaxweynaha kitaabka uu ku dhaqmo magacaasay qaadanaysaa hadday doonaan waxa butaacaya gaalaha ahaadeen maraykanka hadduu nin madaxweyne oo muslim ka taliyo oo weliba laga xoog badan yahay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamsa cabdi bare ayaa maantay waxa uu magacaabay guddi ka shaqeynaya qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo fooda nagu soo haya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo garowsan qiimaha iyo sidoo kale mudnaanta ay leedahay sanad gurada lixan iyo saddexaad ee kasoo wareegatay gobonimada iyo sidoo kale midnimada iyo dhalashada jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee maalmaha xorriyadda oo ka kooban sideed wasiir iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa waxaa guddoomiye ka ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo sidoo kale dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macali fiqi waxaana xubno ka ah wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska daawud aweysa wasiirka amniga gudaha wasiirka waa wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo weliba xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaanay ka shaqey doonaan qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo fooda nagu soo haysa
madaxda taliska admis iyo saraakiil kale ayaa waxa ay booqdeen dhaawacyada askartii dhowaan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku weerareen saldhigga buulamareer cabdisalaan juulle ayaa warkan faafahanaya wakiilka gaarka ah ee golaha midooda afrika ahna madaxa howlgalka kumeel gaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya admis danjare moxamed el amiin suuf oo ay weheliyaan kusimaha safiirka uganda ee soomaaliya sareeyagaas nathan mugisha iyo taliyaha ciidamada admis sareeye guud sam okidingi ayaa ku booqday isbitaalka heerka labaad ee admis ciidamadii dhowaan ku dhaawacmay weerarkii buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose xaaladooda ayaa soo hagaagaysaa niyadooduna aada ayay u wanaagsan tahay waxaana fursad uga faa-iideysanaynaa in aan u muujino dareenka iyo wadajirkeenna sidoo kalena aan ugu tacsiyeyno dowladda iyo shacabka uganda askartii ku dhimatay weerarkii isbuucii hore ayuu yidhi danjire suyuuf saraakiisha ayaa warbixin ku saabsan xaaladda soo koobashada ee askarta waxaa siiyey taliyaha isbitaalka heerka labaad ee admis gaashaanla dhexe doctor godifer zamakula nagudi iyadoona dhaawacii u baahnaa daryeel gaara ah horey loogu qaaday isbitaalada isbitaallo dibadda ah kusimaha safiirka uganda ee soomaaliya sareeyagaas nathan mugisha ayaa xusay in ciidamada uganda ay ka go-an tahay inay fuliyaan in ay fuliyaan waajibaadka howlgalka admis iyadoona toddobaadkii hore la weeraray saldhigooda waxaana sii wadi doonaa geedi socodka xasiliinta soomaaliya annagoo taageer taageerayna dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka iyo shacabka si ay u helaan xasilooni horumar dhaqaale iyo isbeddel ayuu yidhi sareeyagaas mugisha
dhanka kalena ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu soo tababaray dalka talyaaniga kuwaasi oo maantay muqdisho si weyn lagu soo dhaweeyey ciidankan oo kuwo boolis ah ayaa waxaa tababar ay kusoo qaateen dalka talyaaniga waxaana muqdisho kusoo dhaweeyey saraakiil ka tirsan booliiska iyadoo taliyo ku-xigeenka booliiska soomaaliya oo halkaasi warbaahinta kula hadlay sidoo kalena uu ka mahad celiyey ciidankan dowladda talyaaniga usoo tababarta
iyo dhammaan ciidankiina waan islaamhayaa mar kale waxaan kugu mahad celinayaa dhabar adayga akhlaaqda iyo kartida aad ka muujiseen intii tababarkaa ku jirteen oo dalka aad ka maqnaydeen maclimiintiina inka soo gudbisay Vi ringraziamo e vi diamo grazie e vi saluto per quello, quello eh, eh, saluto bene che avete fatto del Djibouti e anche eh, per l'addestramento che avete fatto ai Djibouti, che a, i vostri insegnanti hanno detto siete bene.
waxaad keenteen wanaag iyo sharaf aad ku soo siyaadiseen ciidanka boliiska iyo sharaf aad ugu adeegi doontaan dalkiinna askar wanaagsan ciidan wanaagsan markii ay tababar ka soo baxaan shacabkooda iyo dadkooda bay ugu adeegaan iyo dalkooda si sharaf loo hufan waana ku faraxsanna middaas
Siamo contenti, avete fatto onore nostro dell'addestramento per Polizia Somala che è in Djibouti, avete fatto il disciplina, avete fatto il cuore per il vostro paese e siamo contenti per sentire questi avete fatto bravi eh, soldati del Djibouti.
mar kale farxad bay noo tahay inaad dib ugu soo noqotaan dalkii maalinkaa baxayseen iyo maantay faqri weyn baa inii dhexeeya soo maahan wax weyn baa inii dhexeeya annagana aadaan kugu faraxsannahay waxaa laynka filayaa inaad shaqo fiican qabataan waxaa laynka filayaa inaad si firan fircoon u adeegtaan sharcigii iyo tababarkii iyo wixii aad soo barateen inaad dalka ugu adeegtaan baa laynka filayaa insha allahu haddii ilaahaydna Siamo contenti per essere qua oggi e per, per, far, per dirci- venire qua al Vessel Baiose Ripatria. Anche siamo contenti per essere avere voi a dove di addestramento.
halka warkaasi kala socotaan wararaadaya dalsan ee magaalada muqdisho markana wararka dibadda dowladda kenya ayaa albaabada isugu dhufatay xafiiskii diblomaasiyadeed ee magaalada khartum ee caasimadda dalka suudaan iyadoo uu sii xoogeystay iskahorimaajyada u dhexeeya ciidamada militariga ah iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka suudaan wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa sheegtay in howl in uh, howlgalka uu ahaa mid furan oo lagu taageerayo daadgureynta muwaadiniinta kenya balse hadda la xiray maadaama ay khatar kala kulmayaan dagaalka ka socda dalka suudaan xogaayaha guud ee arrimaha dibadda ee wa- wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale qurbajoogta ee kenya ayaa sheegay in kenya ay weli u furan tahay uh, fududeynta daadgureynta qof kasta oo kenyaanka ee ku sugan suudaan sidoo kale waxa uu intaa ku daray in ay taageerayaan dadaalada afrikaanka ee lagu soo afjarayo iska horimaadka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo sidoo kale xooga taageersan ah, kooxda degdega ah ee loo yaqaano r s f warkii duhuri dhegeystayaal aad ka dhegeysaneyseen darsan oo dhegeyta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel